bismillaahi raxmaani raxiim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد الذي لولاه لدمنا في تيه الظلام وعلى آله الطاهرين المطهرين وأصحابه الهداة المهتدين ومن هدى بهديهم وعمل بسنتهم إلى يوم الدين أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه المبين مخاطبا لنبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ilaahay hadduu idmo maanta mowduuceenna aan rabno insha allahu tacaalaa inaan wax isaga faa'iidayno waxa weeye mowduucu ixtifaal lilmawlidi annabawiyi ashariif saan ogsoonnahay xafladaha loo dhigo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam dhalashadiisa farixii lagu faraxsanaay su-aalo badan ayaa in badan ka yimaada su-aalahaas ama ha ka yimaadeen qof doonaya inuu wax faa'iidaysto ama mid doonaya inuu ummadda wax u faa'iideeyo ama mid ulajeedo kale kale oo cinaad iyo waxaa la yidhaahdo jidaalka iyo dood raadiska iyo madax adayga iyo waxyaabaha uu keeno midday rabto ha noqotee si ay ku timaadaba su-aalooyin badan ayaa jira su-aaluhu waxay ku saabsan yihiin xafladani sideedaba shareecada islaamka ma waafaqsan tahay mase ma waafaqsana nuxurkeeda rasmiga oo su-aashaasi ay ku saabsan tahay waa sidaas maadaama marka xukmun min axkaami shariica la doonayo in la siiyo xukun shareecada islaamka ka mida waxaa loo baahan yahay marjicii shareecada islaamka in loo laabto ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka kariimka wuxuu leeyahay fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi waalrasuul haddaad shay isku qabsataan waxaad ula soo laabataan shaygaas ilaahay iyo rasuulkiisa ilaahay waxaad ugu soo laabanaysaa ugula soo laabanaysaa kitaabkiisaad ula soo laabanaysaa oo qur-aanka kariimka ah rasuulkiina salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi maanta nima dhex joogee axaadiidtiisii iyo sunnadiisiiyaa loola soo laabanaya waxaan ogsoonnahay ilaahay subxaanahu wa tacaala manhajka islaamiga oo uu noo soo dejiyey ee qur-aanka kariimkaa ah min fowqi sabci samaawaadaa laga soo dejiyey toddobada samo ka hor ka kor ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u soo dhiibay malaga jibriila calaa yaddi amiinin malagii jibriilka ahayna wuxuu isaguna soo gaarsiiyey nabigeenna calayhi salaatu wasalaam malagu marka wuxuu ka tarjamayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala masajka uu ilaahay usoo dhiibay waa rasuul xag ilaahay baa laga soo diray nebi moxamed baa loo soo diray calayhi salaatu wasalaam nabigiina salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi risaaladii uu malagu u keenay ayuu isaguna ka tarjamaya oo xag ilaahay ka timid subxaanahu wa tacaala nabigii yaa ka tarjamaya marka oo ka soo qaaday risaaladii loo keenay diintii islaamka oo lagu soo dejiyey waxaa ka tarjamaya midda xadiidkeenna nabigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam ummadda uu sheegay ayaa ka tarjamaysaa wa ina alculamaaa warahatu alambiyaa wa ina alambiyaaa lam yuwarifuu diinaaran walaa dirhama inamaa warahuu alcilma faman akhadahu akhada bixadin waafir buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam dadka culummadaahi oo ahlu cilmigaahi alculamaa waa jamcu caalim caalim waxaa la yidhaahdaa qofku shareecada islaamka markuu garanayo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala xikmaddiisa ou siiyo xikmadda ilaahay uu ku tilmaamay subxaanahu wa tacaala qofkii la siiyey in khayr weyn la siiyey yu'ti alxikmata man yashaa waman yu'ta alxikmata faqad uutiya khayran kahiira wamaa yadakaru ilaa ulul albaab marka qofku markuu caalim noqdo oo culammadii uu ka mid noqdo wuxuu ka mid yahay ummaddii nabigeennii dhaxashay nabigeenniina waxaa laga dhaxlay sida axaadiistana ku cad waaqicigana ku cad waxaa laga dhaxlay cilmiga bes maal adduunyo lagama dhaxlin cilmigaasaa laga dhaxlay ilaahay uu soo dhibay subxaanahu wa tacaala idan marka haddii wax la ysku qabsado zamankan hadda la joogo iyo asmaantii ka horraysayba dadkii nabigii dhaxlay calayhi salaatu wasalaam ayaa marjicno ah maxaa yeelay diinta islaamku waa naqli qof asagoon mucallim yeelanin keligiis wax iska akhristay ee asagu sheikh isu ah ama mucallim isu ihi ma jirto maxaa yeelay nabigeena calayhi salaatu wasalaam cid ka caqli badan ama ka dhowrsimo badan ama ka dadaal badani ma jirin waadna ogsoon tihiin markii salaadaha lagu soo farad yeelay ilaa malaga jibriilii ou tujiyey oo uu u sheegay oo uu salaad walba waqtigees waqtigeeda siiyou yidhi alwaqtu maa bayna haadayni alwaqtayni nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa sidaa la sidii uu rabo iskagama tukanin diinta islaamku marka waa naqli culammaduna sidoodaba waxay leeyihiin dowr aada u sarreeya oo ilaahay siiye subxaanahu wa tacaala ilaahay baa siiyey maxaa yeelay ilaahay wuxuu leeyahay fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun haddii aadnaan garanaynin masaa-isha dadka ehelka u ah oo ilaahay siiyey ilaa waxaana waa xikmad xikmaddan ilaahay qofku rabow siinayaahe weydiiya waa dowr ilaahay ou siiyey culammada dadka ahlu cilmiga ah haddii hadda la leeyahay waxa la weydiiyo markii la weydiiyo kabacdina ayaan muxuu ahaa lagu dhaqmin masaa-ishoodii oo iyagiiyaysan marjic noqoninna taasi waxay noqonaysaa xaquuqdii culammadii islaamka oo ahlu cilmiga ahay oo lagu xadgudbay noqonaysaa nabigeennuna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laysa mina man lam yacrif licaaliminaa xaqahu xadiidkii imaamu tirmidi naga mid maahan qofkii aan caalimkeenna aan u oqoonsanin xaqa uu leeyahay oo ilaahay siiye subxaanahu wa tacaala muxuu leeya muxuu yahay xaqa uu leeyahay kow waxaa ka ah diinta islaamka oo ilaahay baray subxaanahu wa tacaala in laga faa-iidaysto laguna ixtiraamo lagu ixtiraamo lagana faa-iidaysto maxaa yeelay waa ka wen yahay qofkii aan cilmigaas lahayn oo xikmadda ilaahay siiyey shaksigaas qofkaan la siinin saaxibulxikma wuu ka wen yahay waxaana xadiid nabigu kusoo aroora calayhi salaatu wasalaam laysa mina man lam yarxam sagiirana walam yuwaqir kabiirana kibarku yacni da-da keliya ma noqdo da-da keliya ma noqdo qofkii diinta islaamka kaaga soo horreeyey waa kaa wenyahay qofkii kaaga oqoon badani waa kaa wenyahay inaad ku tixgelisid ayaa lagaa doonaya marka maadaama masaladan la ysku qabsaday mas'alada marjiceeda ugu weynu wuxuu noqonayaa alculamaa aladiina warathu alambiyaa ambiyada culammadii dhaxashay baa loola laabanaya iyagu maxay ka tarjamayaan sunnadii nabiga iyo qur-aankii kalaamullaahi ahaa ayay muxuu ahaa iyaguna ula laabanayaan oo ay ka tarjamayaan diinta islaamku naqli wey marka maanta waxaan rabnaa inaan ogaano hadduu ilaahay yidhaahdo ixtifaalku sidiisaba shareecada islaamku maxay ka qabtaa mawduucaas waxaan ku lamaaninaynaa mawaadiic kale marka toddoba mawduuc ayaan ka hadli doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo mawduuca koowaad waxa weeye maa waraa alxafla sideedaba xafladaan la dhigo ee mawlidka ku magacaaban ulajeedada loo dhigo oo laga leeyahay waa maxay waa su-aal su-aashaas jawaabteeda maantaan ogaanaynaa midda labaad oo aan rabno inaan ka hadalno waxa weeye nabigeennu calayhi salaatu wasalaam maalinta uu dhashay asagu ma weyneeyey sidiisa wax cibaadaah oo uu jideeyey oo uu ku khasisaysay ma jirtaa waa mawduuca labaad mawduuca saddexaad aqwaalu alculamaa fii mashruuciyatihi culammadii islaamka oo quruntii kala duwaneed ahaad qarnigan hadda annagu aan ka jir aan ku jirno iyo quruntii ka horraysayba maxay ka yidhaahdeen xafladdan shareecada islaamka xukunka ay leedahay mawduuca kalena waxa weeye musanafaatu kibaari culamaa'i alumma fi lmawlidi nabawiyi ashariif kutubaha laga alifay oo culammadii ahlu cilmiga ahayd oo xufaaddii axaadiista u badneeday kutubaha ay ka alifeen oo ay uga hadleen xafladda mawlidka lagu magacaabay xukunkeeda mawduuca kalena waxa weeye maa fii dimni alxaflah bilmawlidi ashariif min almaxaasin xafladda marka laysugu yimaado maxaa la sameeyaa afcaasha la sameeyaa sideeda maxay tahay mawduuca kalena waxa weeye yaa ugu horreeyey wax xafladda mawlidka nabiga calayhi salaatu wasalaam dhiga ciddii ugu horreysay yay ahayd waqtigaysa ahayd mawduuca toddobaad ugu dambeeya waxa weeye shubahaatun xawla alixtifaal waxyaabaha dadka diidani xafladda ay ku furayaan oo tashwiishka ah oo ay dadka uga shaki gelinayaan qayb ka midana waan waxbaan ka taabanaynaa insha allahu tacaala toddobadaas mawduuc ayaan hadduu ilaahay yidhaahdo dhex gelaynaa mawduuca koowaad waxa weeye qasadka laga leeyahay xafladda mawlidka nabiga calayhi salaatu wasalaam qasadka ayimada islaamku marka ay yidhaahdeen xafladda ha la dhigo ay ka leeyihiin waxa weeye iyo ummadda islaamka oo qabanqaabinaysaah tacbiirun can ilfaraxi wasuruuri bilmustafaa sala allahu calayhi wasalam waxay cabirayaan inay ku faraxsan yihiin nabigeenna calayhi salaatu wasalaam maadaama nicmo ilaahay noo soo diray uu yahay waddada aan rajaynayno inaan adduun iyo aakhiraba ku badbaadno oo ilaahay ridihiisa iyo raxmaddiisa iyo jannadiisa aan ku helno waddada aan rajaynaynana nabigii noogu sababahay oo noo horseeday uu yahay nicmo ka weyni maadaama aysan jirin nabiga calayhi salaatu wasalaam in ay ku faraxsan yihiin nicmadaas ilaahay siiyey oo ay faraxii muujinayaan hadda faraxa in la muujiyo sharciga islaamka horta ma ogolya iyada lafteeda waa su-aal ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay isagoo nabiga la hadlaya fii suurati yunus qul bifadli illaahi wa biraxmatih fabidalika falyafraxuu huwa khayrun mima yajmacuun qul waxaa tidhaahdaa nebi moxamedow bifadli illaahi ilaahay cilmigiisa wa biraxmatihi iyo naxariistiisa oo nebi moxamed ah fabidaalika labadaas falyafraxuu dadka mu'miniintaahi ha ku farxeen aayadda qur-aankaahi waxay amraysaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam inuu yahay raxmad ilaahayna uu amray in lagu farxo raxmaddaas tafsiirkaas waxaa iska leh cabdullaahi ibnu cabbaas adduru lmanhuur fi tafsiiri lma'huur kitaabka la yidhaahdo oo uu leeyahay xaafidu suyuudi oo uu isugu keenay tafsiir naqliyahoo dhan tafsiir naqliyahoo dhan ama nabiga laga soo guuriyey calayhi salaatu wasalaam ama saxaabadii ama taabiciintii saddexdaas dabaqo tafaasiirta laga soo guuriyey kitaabka uu isugu keenay ee magacaas iskale duru lmanhuur fi tafsiiri alma'huur adduru jawhartii almanhuur ee la firdhiyey oo kala tagsaneed maxaa yeele tafsiir walbaba nin gooniyaha laga soo qabtay fi tafsiiri alma'huur oo ka hadlaya tafsiirkii lasoo guuriyey kitaabka magaciisa sidaas la yidhaahdo ayuu ku dhigayaa imaamu suyuudi kusoo guurinayaa cabdullahi ibnu cabbaas isagoo kasoo warinaya waxaadna ogsoontihiin cabdullahi ibnu cabbaas inuu ahay xabru haadihi alumma ummaddan caalimkeedii wa turjumaanu alqur'aani min bayni asaxaaba asxaabta nabiga oo joogta ayay u yaqaaneen turjumaanu lqur'aan qur-aanka midka ka afceliya oo ka tarjama kalaamka ilaahay subxaanahu wa tacaala maxaa yeele nabigaa ilaahay uga baryay in ilaahay diinta islaamka inta kasi siiyo cilmiga ta'wiilka la yidhaahdo oo aayadda macnaha muuqda macno aan ahayn in laga fahmo ayaa nabigu ugu duceeyey allahuma faqihhu fi ddiin wacallimhu ta'wiil waa kii xadiidka nabigu ah calayhi salaatu wasalaam ilaahu diintu sida ay tahay u kasi oo u fahamsii wacallimhu ta'wiil ta'wiilkana bar weecinta lafdiga inta daahirka laga leexiyo lagu leexiyo macno kale oo laa'iq u ah oo lafdigu xambaarsan yahay axaadiidta nabigana calayhi salaatu wasalaam way ku soo aroortay nabigu inuu raxmad yahay maxaa yeelay waxaa laga wariyey nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiid imaamu suyuudi oo jaamicu saqiirka uu ku warinayo oo uu weliba tilmaamay inuu xadiidkaasi saxiix yahay innamaa buciftu raxma walam ubcad lacaanan buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa lay soo saaray anoo raxmad ah laakiin lama soo bixinin anigoo lacaan ah oo ilaahay naxariistiisa inuu dadka ka dheereeyo muxuu ahay ku kalifaya ama ugu ducaynaya lacaan qofka lacnada badan ayaa la yidhaahdaa layma soo dirin buu yidhi anoo lacaan ah ee waxaa lay soo diray anigoo raxmad ah xadiid kale wuxuu yidhi nabigu xadiid kalena nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam innamaa ana raxmatun muhdaad innamaa ana anugu waxaan ahay raxmatu naxariis taasoo muhdaatun lasoo hadiyeeyey oo caalamka loo soo hadiyeeyey caalamka oo dhan waxaa aayad qur'aana ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin nebi maxamedow kuma aanaan soo dirin ilaa adigoo raxmad ah oo caalamka oo dhan raxmad u ah mooyaane waxaa la yidhaahdaa dhinaca naxwaha marka la fiiriyo alxaalu wasfun lisaaxibihaa qaydun licaamilihaa irsaalka nabigu wuxuu ku xidhan yahay calayhi salaatu wasalaam bikownihi raxmatan lilcaalamiin isagoo raxmad caalamka u ah axaadiistaasna waa laga qaadanaya caalamna waa taqaanaanoo waxa weeye ismun limaa siwa allahi tacaala wax alla wixii ilaahay ka soo haray oo dhan ayaa caalam la yidhaahdaa marka raxmad caamahuu nabigu ahaa calayhi salaatu wasalaam bani aadanka keliya ma aha jinniga insiga kayrkood xataa makhluuqaadka kale ayuu nabigu raxmad u ahaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala siyaabo kala duwan oo qof walbaba raxmad ugaga dhigay marka maadaama nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ou raxmad ahaa saxaabiguna uu aayadda ku fasiray wa biraxmatihi inay raxmaddii nabiga nabiga inay tahay ilaahayna ou amray in nabigii lagu farxo haddee xafladda waxaa loo dhigayahay waxa weeye idhaarun lidalika alfarax wasuruur aayaddaas qur-aanka ahaana saldhig u ah in la muujiyo faraxa nabiga lagu faraxsan yahay calayhi salaatu wasalaam middeeda kale ambiyadii hore nabi ka mid aha ilaahay wuxuu ka qisaynayaa subxaanahu wa tacaala inuu ummaddiisa ilaahay uga baryay ilaahay inuu usoo dejiyo xeero ou samada uga soo dejiyo xeeradaas marka loo soo dejiyana ay u noqoto maalintaas nicmadaas la siiyey maalin ciid u ah ciiddana waxaa lagu yaqaanaa dadku waxay muujiyaan inay faraxsan yihiin dhar qurxoonay soo qaadanayaan sadaqaday badinayaan salaantay badinayaan booqashaday badinayaan wejiyaal badan oo lagu muujiyaa jirta faraxa markay dadku faraxsan yihiin ciidaha nabiyullaahi ciisa wey wuxuu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala isagoo ka xikaayoonaya nebi ciise qaala ciisa bnu maryam allaahumma rabbanaa anzil calaynaa maa'idatan min alsamaa takunu lanaa ciidan liawwalinaa wa aakhirina wa aayatan minka warsuqnaa wa anta khayru raasiqiin marka maa'idadii ahlul ardadii dadkii hore iyo dadkii ka dambeeyeyba inay ciid u noqoto maa'idadaas nicmadaas loo soo dejiyey maalintaas ayaa aayaddu tilmaamaysaa marka annaga nabigeenna calayhi salaatu wasalaam dhalashadiisii inaan ku faraxno oo aan muujinno faraxaas aan dhalashada nabiga ku faraxsannahay waa munaasib aad u weyn wey maxaa yeeley nabigeennu wuxuu ahay nicmo weyn wuxuu ahay raxmad caama sidaan haddaba soo sheegno wuxuu yidhi sheekhanaa sheekh cabdiraxmaan zaylaci raximahu llahu tacaala huwa anicmatu lkubraa huwa araxmatu alatii tajallaa biha alraxmaanu lilkhalqi ajmaciin nabigu wuxuu ahaa annicmatu lkubraa nicmo aad u weyn buu nabigu ahaa huwa araxmatu allatii raxmaddii wuxuu ahay tajallaa oo usoo muujiyey bihaa raxmaddaas alraxmaanu ilaaha naxariista badani lilkhalqi ajmaci buu yidhi dadkoo dhan marka raxmaddaas oo ah nabigeenni calayhi salaatu wasalaam faraxa lagu faraxsan yahay in la muujiyo sidaasaa sharciga islaamku u qabaa waxaa soo aroortay oo la ogsoon yahay nabigeenna dhalashadiisii calayhi salaatu wasalaam nin gaalada ka mid ahaa ayaa ku farxay hadda u fiirso axaadiifta ayuu ku soo arooray nin la dhihi jiray abulahab oo nabiga adeerkiisaha ayaa ku farxay markii nabigu dhashay bal hadda u fiirso nabigeenna calayhi salaatu wasalaam aabihiis wuxuu dhintaa isagoo caloosha hooyadiis ku jira hooyadiisna waxay dhimatay isagoo afar jira isagoo lix jira ayay dhimatay marka isagoo caloosha hooyada ku jiro oo aan weli soo bixinin yaa aabihiis dhintay markii ou dhashay wax maqla waxaa ugu horreeyey gabar la dhihi jiray thuwayba al aslamiya oo addoon u ahayd ninkii la dhihi jiray abilahab abilahabna nabiga adeerkiisa u ahaa marka waxay ku tiri naagtii ou ka dhintay walaalkaa wiilay dhashay faraxii ou ku farxay ayuu wuxuu ku yidhi actaqtuki waa ku xoreeyey gabaryah maadaama aada muxuu ahaa iigu bishaaraysay wiilaan adeer u ahay inuu dhashay waxaa xadiidta ku soo aroortay marka ninkaasuu laba arrimoodu ilaa sameeyey farax oo ku farxay nabiga dhalashadiisii iyo muujin oo muujiyey muxuu ku muujiyey al ictaaq xukunka la yidhaahdo al ictaaq xorayn ou xoreeyey addoon labadaas arrimood uu sameeyey axaadiista saxiixa waxaa ku soo aroortay oo kutubadaha siiradaha ku soo aroortay qiso la yidhaahdo takfiifu abilahab min alcadaabi kula yawmi ithnain bisababi cidqihi thuwayba cindamaa basharathu markii ay ugu bishaaraysay biwilaadatihi sala allahu calayhi wasalam nabiga dhalashadiisa nabiga dhalashadiisa markay ugu bishaaraysay ayaa muxuu ahaa uu xoreeyey xoreynta uu xoreeyey iyo farxii uu nabiga ku farxa calayhi salaatu wasalaam ayaa waxay keentay markii asagii nabi uu noqday ee abiilahab beeniyey ee gaalnimadaas uu ku dhintay inay anfacdo farxii uu maalintii ku farxay nabigu uu dhashay calayhi salaatu wasalaam qisadaas waxaa soo guurinaya xufaad badan oo muctabariina oo la cuskado dhinaca axaadiista waxaa ka mid a xaafid cabdirazaaq asancaani sheekha le almusanaf kitaabka la yidhaahdo waxaa ka mid ah xaafid ibnu xajar alcasqalaani oo kusoo guurinaya kitaabkiisa fatxulbaariga la yidhaho bukhaariga sharxiisa waxaa ka mid ah xaafid ulbayhaqi xaafid ulbaqawi oo sharxu sunna kitaabka la yihahdo kusoo guurinaya xaafid ibnu daybac oo siiradiisa kusoo guurinaya xufadaas oo dhanaa soo guurisay waxaa kalsooni ugu filanaa la yidhaahdaa qisadaas sixadeeda xaafidka la yidhaahdo alimaamu albukhaari saaxibu saxiix saxiixulbukhaariga sheekha iska leh ayaa kusoo guuriyey kitaabkiisa saxiixulbukhaariga oo ku dhigaya taasaa kalsooni ugu filan maxaa yeeley ummadda islaamku waxay isku raacsan tahay xadiidka bukhaariga kusoo aroora ama ha ahaado muxuu ahaa mucallaq ama ha ahaado musnad nooc kasta oo uu yahay inuu saxiix yahay ayaa ummadda islaamku isku raacsan tahay qisaduna waxay ka mid tahay qisooyinka uu soo guuriyey imaamu albukhaari oo kitaabkiisa bukhaariga uu kusoo guurinayay waxay ahayd marka qisada abulahab marka la basdiyo qisadiisa waxay ahayd markii uu dhintay lamaa maata abulahab uriyahu bacdu ahlihi bishari xiba markii uu dhintay abulahab ayaa kabacdi waxaa ku ru'yooday ehelkiisa qof ka mid a markaasuu wuxuu ku yidhi maadaa laqiita maxaad la kulantay markii aada naga dhimatay kabacdi markaasuu abilahab wuxuu ku yidhi lam alqa bacdakum kabacdigiin wax khayra lama aanan kulmin hayra annii suqiitu fi haadihi bicitaaqi huwayba laakiin waxaa layga waraabiyaahu yidhi oo ambiye ka helaa xoreyntii aan xoreeyay gabadhii huwaybe la dhihi jiray markii nabiga calayhi salaatu wasalaam ay ugu bishaaraysay dartiis ayaa waxaa layga waraabiyaahu yidhi fartayda intuu farta ishaaray farihiisa ka mid halkaas ayaa maalin kastoo isniina ayaa layga waraabiyaa buu yidhi cadaabkiina layga fudubeeyaa qisada markaad fiirisid maadaama qisadu ay qiso saxiixa tahay oo kutubihii saxiixaha ay ku soo aroortay waxaa ku jira macno ahaan markii la fiiriyo intifaaculkaafiri bacda mowtihi bilkufri bimaa facala fii xayaatihi gaalka inuu ku intifaacay camal saalixa oo uu sameeyey adduunka markuu joogay inuu aakhira ku intifaacay taasina aayado qur-aan ay hor taagan tahay marka la fiiriyo maxaa yeelay ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaa'an manhuura gaaladu wax alla waxay camalaho wanaagsan oo ay la yimaadeen maadaama ay gaalnimo ku dhinteen camalkoodii waxba ka heli maayaan aayad kale ilaahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala waman yushrik billaah qofkii ilaahay u shariig yeela subxaanahu wa tacaala wuxuu burinayaa camalkiisii oo camalkiisii oo dhanaa buraya marka aayadahaas soo markaas kama hortaagna oo kama soo horjeedaan qisadaa su-aashaas jawaabo badanay ayimadu ka bixiyaa jawaabtaas midda ugu fiican oo ibnu xajarku tilmaamayaa waxay tahay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha ku tacalluqaahi waa ka duwan yihiin inta kale inta kale waa ka duwan yihiin waxyaabaha ku tacalluqaahi maxaa yeelay nabigeennu wuxuu ahaa khayru khalqillaah ilaahay khalqiga uu abuuray oo dhan ayuu ugu khayr badnaa dhammaantood oo dhan wuxuu u ahaa rasuulu loo soo diray nebiyaashii ka horreeyaa ilaahay wuxuu amray oo ballan uu saaray inay rumeeyaan hadday la kulmaan nabigeennu marka afdalu khalqillaahi buu ahaa sidaa darteed waxyaabaha ku tacalluqa ah waxyaabo badan oo ka duwan dhacdooyinka kale ayaa jira waxaana daliil u ah imaamu lbukhaari kitaabulmanaaqibi wuxuu ku warinayaa xadiid saxaabigii la dhihi jiray cabaas binu cabdilmuطalib oo nabiga adeerkiisa ah calayhi salaatu wasalaam ayaa nabiga su-aal weydiiyey wuxuu ku yidhi maa aqnayta can cammika fa inahu kaana yaxuuduka wayaqdabu laka adeerkaa abi daalib waa sayid cali aabihiis nabigana adeerkiisa ahay oo waardiiyey jiray nabigu markii uu dhashay waxaa noolaa awowgiisa cabdulmudalib asagaa nabiga magaca u bixiyey u waqlalay haddii alla kuu roon yahay soo koriyey ilaa nabigu sideed sano soo gaaray sideed jir markuu nabigu gaarayna abi waxaa dhintay cabdulmudalib oo nabiga awowgiisaha waxaa arrintiisa la wareegay adeerkiisa abi aalib oo sayid cali aabihiisa oo oo faatima bint lasad muxuu ahaa qabay marka abi aalib nabiga isagaa waqtigaas ka bacdi gacanta ku hay jiray ilaa nabigu qaan gaaray ilaa uu afartan jir noqday ilaa loo waxyooday isagoon diinta nabiga haysanin calayhi salaatu wasalaam oon diinka ku raacsanayn ayuu nabiga waardiyey jiray oo ilaahay u qasbay subxaanahu wa tacaala marka su-aasha cabaas bin cabdilmudalib uu weydiinayo macnaheedu waxa weeye adeerkaa abi daalib wuu ku waardiyeyn jiray diintii islaamkana kuma dhimano waa dhintay maxaad u tartay sidaasuu ku yidhi su-aashaasuu weydiiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam markaasuu nabigu wuxuu yidhi huwa fii daxdaaxin min min naar wuxuu ku jiraa uu yidhi naar ugu joogta anqawga daxdaaxa waxaa la yidhahdaa biyaha markaad ku istaagtid anqawgaaga aan dhaafsanaynaa la yidhahdaa naartaasuu ku jiraa uu yidhi walowlaa ana la kaana fi daraki lasfal haddii aanan anigu jireenna naarta meesha ugu hoosaysee munaafiqiinta la geliyo ilaah yidhi subxaanahu wa tacaala ina almunaafiqiina fi daraki lasfal halkaasaa la gelin lahay haddii aanan anigu jirinin marka abi daalib maxaa cadaabka looga fududeeyey oo darakul asfalka loo geli waayey meesha ugu hooseysa nabiga dartiis calayhi salaatu wasalaam maca dalika abi daalib waa gaal xadiidkuna waa bukhaari oo waa xadiid saxiixa marka wixii nabiga ku saabsanay calayhi salaatu wasalaam inay ka duwan yihiin inta kale ayaa laga qaadanayaa marka huwaybat alaslamiya xorayntii ou xoreeyey abilahab inkastoo uu gaal yahay lana yidhi gaaladu cumuum ahaan guud ahaan markii la fiiriyo kuma intifaacaan camalka adduunka ay sameeyeen oo saalixa aakhiro hadday gaalnimo ku dhintaan wixii nabiga ku saabsanay way ka duwan yihin calayhi salaatu wasalaam ama abi daalib ha noqoto ama ha noqoto muxuu ahay huwaybat alislamiya gabadhii la dhihi jiray xoraynteedii abilahab uu xoreeyey marka taasina sidaas ayay meesha uga baxaysaa haddii marka qisadii aan u laabanno qisadii farxii nabiga dhalashadiisa calayhi salaatu wasalaam gaalkaana uu ku farxay ayuu faa'iido ka helay way anfacday qof mu'mina oo nabigii rumeeyey calayhi salaatu wasalaam oo waddadiisii haya haddii uu muujiyo inuu nabiga dhalashadiisii ku faraxsan yahay ma anfacayso miyaan leenahay waa su-aal ilaa gaalayba anfacday wuxuu yidhi xaafid shamsuddiin maxamed binu naasiriddiin addimishqi sheikii la dhihi jiray sheikhaas ayaa wuxuu yidhi shicir dheer ou teeyey idaa kaana haadaa kaafiran jaa'a damuhu bitabad yadaahu fi ljaxiimi mukhallada ataa annahu fii yowmi اlithnayni daa'ima yuhafafu canhu liلsuruuri biaxmada faman dannu bilcabdi aladii kaana cumruhu biaxmada masruuran wamaata muwaxida bu haddii gaalkii aayadaha qur-aankaahi ay sheegeen xumaantiisa oo ay tilmaameen in cadaabka lagu waarinayo tabbat yadaa abilahabin wa tabba suuraddaasoo dhan ha kusoo degta abilahab inuu ahlu naar yahay oo ilaah yidhi subxaanahu wa tacaala sayaslaa naaran daata lahab oo asaga iyo islaantiisiiba la tilmaamay naarta ay gelayaan nooceeda intaas ninkii la tilmaamay oo sidaas ahaa haddii uu yahay buu yidhi ataa haddii uu yimid annahu ataa inuu yidhi ataa waxaa yimid annahu fii yowmi lithnayni daa'iman yukhafafu canhu lisuruuri biaxmeda maalin kastoo isniina in cadaabka lagalaga fududaynayo farxii oo nabiga ku farxay dartiis faman dannu bilcabdi aladii kaana cumruhu maxaad u malaynaysaan buu yidhi addoonkii cumrigiisoo dhan biaxmeda masruuran nebi maxamed ku faraxsanaay wamaata muwaxidan isagoo ahlu tawxiidana dhintay sidaas ayuu yidhi xaafidkaasi isagoo tilmaamaya qofkii nabiga ku farxaay calayhi salaatu wasalaam oo gaalihi hadduuba ku intifaacay kii mu'minihi inuu uga sii owleysan yahay oo ay anfacayso yadii jooji waa maxay xadiidka xadiidkii awal lahayd markaa waxaa rabaa kitaab an an an huwaybat alaslamiya qisadeeda inuu wariyey n xaafid ibn n xaafid n alimaamu albukhaari oo kitaabkiisa ku wariyey n juskii uu ka dhigayay ayaa hadda horteyda yaalla xadiidka lambarkiisa uu yahay n boqol shan
shan kun shan shan kun boqol iyo kow xadiidka uu lambarkiisu yahay ayay ku qoran tahay imaamu albukhaari juskiisa sagaalaad weeye juska sagaalaad marka qofkii rabaahi wuu arki karaa xadiidka halkaasaa halkaasuu ka qabanayaa haddii aad u jeedi kartaan haddii kalena waad ka raadsanaysaan halkaas qisadiisu sidaas weeye halkaasay ku qoran tahay xufaadda kaloo warisayna qofkii rabaahay halkaas ayuu ka raadsan karaa hadduu ilaahay yidhaahdo n mawduuca labaad oo aan rabno inaan ka hadalno waxa weeye n markii aan ogaanay ulajeedada laga leeyahay xafladda inay tahay farax nabiga dhalashadiisii lagu faraxsan yahay iyo wujuudkiisa muujin la muujinayo inay tahay markaan ogaanay kabacdi ayaan waxaan u gudbaynaa mawduuca labaad mawduuca labaadi waxa weeye nabigeennu calayhi salaatu wasalaam horta ma weyneeyey maalintaas oo asagu dhashay way ma weyneeyey oo ma jirtaa maxaa yeele nabigeennu calayhi salaatu wasalaam isaga laftiisaa wuxuu ahay nicmo ilaahay soo diray subxaanahu wa tacaala marka maadaama ilaahay uu ka dhigay nicmatan wa raxmatan lilcaalamiin nicmadaas asagoo ilaahay uga shukrinaya dhalashadiisii nabigu maalintaas cibaado ma ku gaar yeelay hah cibaado wuu ku gaar yeela nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixulmuslimka abi qataada saxaabi la yihaaha wuxuu warinayaa su-ila rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam can sawmi yowmi litnayn waxaa nabiga la weydiiyey salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi maalinta isniinta soonka la soomayo waxaad ogsoon tihiin soomku markuu sunno yahay wuxuu u qaybsamaa sanawi shahri iyo usbuuci soon sanadka oo dhan hal mara la soomo sida n lixda maalmood ee bisha shawaal markii soomku dha ramadaanku dhammaado kabacdi yowmul carafa soomka la soomo yowmul cashuuraa soomka la soomo yacni waxaa la yidhaahdaa soomkaas oo kale sanawiyaa la yidhahda sanadkii hal mar oo kusoo maraya midna shahriyaa la yidhaahdaaho midka axaadiista saxiixa kusoo arooray weeyo saddex maalmood inuu qofku ka soomo bishaan bil kasta ayaa sunno ah soomna waxaa la yidhaahdaa usbuuci baa la yidhaahdaa usbuuci soomka usbuuciga la yidhaahdo waa laba qaybood usbuuciga soomka la yidhaahdaa sawmu yowmi alkhamiis iyo sawmu yowmi alithnayn ayaa la yidhaahdaa su-aashu marka waxay ku saabsan tahay bikhusuusi sawmi yowmi alithnayn maalinta isniinta soomka la soomayo ayaa nabiga la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam sababta loo soomayo soomkaa la weydiiyey markaasuu wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam daaka yowmun wulidtu fiihi wa un ow unzila calaya fiihi riwaayaadka gobolkooda daaka kaasi waa maalinta isniinta yowmun waa maalin wulidtu fiihi aniga lay dhalay rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ow unzila calaya fiihi ama laygu soo dejiyey qur-aanka xadiidkaas waxaa dhigaya saxiixulmuslimka baabu istixbaabi sawmi lithnayni waalkhamiis baabkaasuu ka dhigayaa xadiidka riyaadu saalixiinka ayaa hadda horteyda yaalla oo uu leeyahay imaamu nawowi raximahu llahu tacaala can abi qataadata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama su-ila can sawmi yowmi lithnayn faqaala daka yowmun wulidtu fiihi wa yowmun buciftu ow unzila calaya fiihi rawaahu muslim imaamu muslim ayaa wariyey xadiidkaas shaashada meesha cajaladda ayaan idinka tusayaa qofkii rabaahi uu ka arki karaa xadiidkaas meesha uu ka dhigayo halkaas ayuu ka dhigayaa xadiidku waa kaasaa ninkii rabaana wuxuu ka fiirsan karaa saxiixulmuslimka ayuu ka fiirsan karaa xadiidka n baabkaas uu ka qabanayo baabu istixbaabi sawmi lithnayni waalkhamiis marka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam su-aasha la weydiiyey jawaabta uu ka bixiyey bal horta su-aashaan marka hore fahamno ma la soomayaa maalinta isniinta ma ahan su-aashu waa la soomayaa waa la ogyahay inay sunno tahay in la soomo oo soomka usbuuciga la yidhaahdo ay tahay laakiin su-aasha la weydiiyey nabigaa waxay tahay calayhi salaatu wasalaam sababta loo soomayaa maalinta isniinta waa maxay maxaa loo jideeyey maalintan in la soomo su-aashaas jawaabteeda nabigu wuxuu ka baxshay calayhi salaatu wasalaam waa maalintii aniga lay dhalay waa cibaado lagu khasisay soomku markaas soomu yowmi lithnayn dhalashadii nabiga calayhi salaatu wasalaam maalintii ay ku beegneen waxaan ogsoonahay cibaadaadka lala yimaado ajarka iyo thawaabka laga helo cibaadaadka kale waa la sheegaa laakiin soomka ajarkiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala unbaa garanaya axad kale ogi ma jiro xadiidka xadiisulqudsiga ee saxiixaynku ay dhigayaan bal aan isxasuusino wuxuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala kullu camali bni aadama lah ila asiyaam fa inahu lii wa ana ajzii bihi camal kasta oo bani aadamku uu la yimaado asagaa iska leh soomka maahane fa inahu lii wa ana ajzii bihi marka la yidhaahdo thawaabka xaggiisa ama iijaabka xaggiisa waxaa la yidhahdaa acmaasha gabal waxbay waajibiyaan mid ciqaabu waajibiyaa waa xaraamtii mid wuxuu waajibiyaa thawaab waxa weeye matal cibaadada lala imaanayo mid waa adcaaf oo waxaa la yidhaahdaa toban dicfi weeye mid waa shan toddoba boqol oo dicfi oo qaybood weeye oo maca qofka loo laban laabaa midna waxaa la yidhaahdaa laa yaclamuhu ila allah ilaahay mooyaane axad kaloo garanayaahy ma jiro waa soomka cibaadaadka marka lala imaanayo xafladda mawlidka nabiga loo dhigayo calayhi salaatu wasalaam cibaado kasii weyn ayaa nabigu ku gaar yeelay maalintii uu dhintay sida xadiidkan saxiixulmuslimku uu caddaynayo xadiidka saxiixulmuslimku ku caddaynayo marka haddaad usoo laabatid oo xataa aada isbarbar dhigtid ficilka nabigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam oo soomka maalinta isniinta ah oo muxuu ahaa ilal aana mashruuc ah iyo xafladda la sameynayo ixtifaalka labadoodii mu-adahoodii waa isku mid labadoodi waa isla ixtifaal laakiin suuradoodaa kala duwan suurada ay u dhacayaan ayaa kala duwan maxaa yeelay waxaani waa idhaaru idhaaru lfarax iyo idhaaru shukri wey qofku hadduu rabo inuu ilaahay ku shukriyo subxaanahu wa tacaala shukriga waxaa la ogsoon yahay bianwaaci lbiri uu kusoo xasilaa khayrka noocyadiisoo dhan wuxuu ku imaan karaa tasaduq wuxuu ku imaan karaa qiraa'a wuxuu ku imaan karaa salaad wuxuu ku imaan karaa soom marka suuradoodiyaa kala duwan maahane ixtifaalkan hadda la samaynayo iyo ficilka nabigu sameeyay macna alixtifaal wey macna alixtifaal wey qofkii un madaxadayg ujeeda mooyaane waa ma- macna alixtifaal waana isku mid middeeda kale nabigeenna calayhi salaatu wasalaam axaadiistu waxay tilmaamaysaa ambiyadii ka horreysay meelaha ay ku dhashaan iyo waqtiga ay dhashaani fadiilo gooniya inay leedahay xadiid saxiixa oo aada ogsoontihiin inuu saxiix yahay ayaa wuxuu ku soo arooray nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu ka sheekeeyey maalinta jumcadu maadaama ay tahay sayidatul usbuuc oo toddobaadka ay boqor u tahay waxyaabaha ay dheer tahay sababta ay ku mudatay marka cadda masaayaa yowmi ljumuca wuxuu tiriyey nabigu calayhi salaatu wasalaam maalinta jumcada waxyaabaha ay dheer tahay maalmaha kale markaasuu wuxuu kusoo daray wa fiihi khuliqa aadam nabiyullaahi aadam ayaa la abuuray nebi aadanna wuxuu ka mid yahay ambiyaduu ka mid yahay haddii nebi maxamed la barbar dhigana nebi maxamedaa fadli badan calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay ululcasmigii kale oo nebi aadan ka fadli badnaa oo fariciisa ahaa ilaa nebi aadan ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala walam najid lahu casman ululcasmiga kama mid ahayn nabiyullaahi aadam nebi ciise iyo nebi muuse iyo ayaa ka fadli badnaa nebi ibra nebi aadam iyagana nabi maxamed aa kasii fadli badan maxaa yeele xadiidka saxiixulmuslimku waa kii ku soo arooray ana sayidu waladi aadam wa awalu man yanshaqu canhu lqabr wa awalu shaaficin wa awalu mushafac marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam oo nebi aadan ka fadli badnaay maalintii ou dhashay inay maalmaha ka duwan tahay laa shaka fiih maxaa yeelay nabiyullaahi aadam baa maalintii ou dhashay maalmaha way ka duwan tahay haddii la yidhaahdo makaanka ambiyadu ay ku dhashaan waxaanu ogsoonahay nabiyullaahi ciisa meeshii uu ku dhashay in nabiga calayhi salaatu wasalaam malagga jibriili ou amray inuu laba laba ragca ku tukado habeenkii leylat lisraa markii la dheelmiyey iyagoo maraya baytulaxam meel la yidhaahdo ayaa nabi nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam malagga jibriili ku yidhi halkan laba ragca ku tuko isagaa amray labadii ragc markuu tukaday oo ragcooyinkii uu ka baxay ayuu wuxuu ku yidhi atadri ayna sallayta ma garanaysaa meeshaad ku tukatay waa su-aal malagu nabiga weydiiyey calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxaafid albayhaqi yaa warinaya dalaa-il nubuwa kitaabkaas la yihahdo ka heli karaa iyo kutubihii kale oo kusoo aroorayba markaasuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam laa maya ma garanayo markaasuu wuxuu ku yidhi sallayta bayta laxm waxaad ku tukatay meesha la yidhaha baytulaxm xaysu wulida ciisa nebi ciise meeshii lagu dhalayna weeye maxay uga duwan tahay meelaha kale maxaa yeelay waxaa huban nabi inuu ku dhashay marka makaanka nabigu ku dhasho nabi nabiyada kamidhi uu ku dhasho ama waqtiga nabi nabiyada kamidhi ou dhasho inay ka duwan tahay makaanada kale ama waqtiyaasha kalena axaadiistaas kalaa laga qaadanaya marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam in muxuu ahaa maalintaas ixtifaalkaa la sameeyo oo nabigeennii calayhi salaatu wasalaam faraxiisii la muujiyo waxaad weyn weeyey maxaa ambiyadii kalaaba waqtiga ay dhasheen ay waqtiyada ka duwan tahay meesha ku dhasheenna meelaha kale ay ka duwan tahay mideeda kale shareecada islaamku waxyaaba badana waxay tilmaamaysaa la yidhaahdo dikrayaat lwaqaa'ic dikrayaat lwaqaa'ic waxaad ogsoontihiin dawaafka waxaan leeyahay sacyiga safa iyo marwe dhexdooda la maro sababtii uu ku yimid haddii dibi loo raaco sababtii uu ku yimid haajara gabadhii la dhihi jiray oo nebi ismaaciil dhashay orodkii ay ordaysay orodkii ay ordaysay oo labada buurood midba mal midba mar fuulaysay markii wiilku uu ka ooyayoy ay u raadinaysay waxay ku qabato ayaa ugu horreeyey ilaahayna subxaanahu wa tacaala wax mashruuca uu ka dhigay axmaasha xajka xataa u wada badan maxaa yeelay ramyiga haddii la yidhaahdo buuraha la gamanayo sabab kaley ku timid haddii alla ku roon yahay dabxiga waxaa la yidhaahdo mino gawraca la samaynayo sabab kaleu ku yimid oo nusuusta kusoo wada aroor ood wada garanaysaan iyadoo dhan waxaa la yidhahdaa xawaadisu maadiya mashhuura saabiqa yuxyi lmuslimuuna dikraha muslimiintiina ay ay muujinayaan ay muxuu ahaa ay noolaynayaan marka dikrayaad waxa weeye tanina waxay noqonaysaa ixyaau dikra dikra almustafa sala allahu calayhi wasalam nebi moxamed axwaashiisii ay ugu horreysay adduunka inuu yimid oo la noolaynayo wey salawaatu ullahi wasalaamuhu calayh islaamka dhexdiisana hadda nabigeennii maadaama uu raxmad caama ahaa wax aad iyo aad u weyn wey wax aad iyo aad u weyn wey ixtifaalka marka mawlidka sidiisaba ulajeedada laga leeyahay waa intaas waa idhaaru lfarax idhaaru lfarax wasuruur biburuusihi sala allahu calayhi wasalam daahiritaankii nabigu uu adduunkan usoo daahiray ayaa lagu faraxsan yahay jooji sheeqaygii